oo saxaabada iyo taabiciinta ay kala qaadeenoo waxay yidhaahdeen inta madaahibtu ay caga dhigatay ay sugnaatay ninka aamigiihi kii hore uu su-aasha weydiiyey mid aan ahayn ma aadi karo laakiin xilligii casrigii saxaabada iyo taabiciintiyo hore way banaanida madaahibtu aynan caga dhiganin waana hadalka imaam alxarameyn raxmatullahi caleyh laga soo guuriyey macnaheedu waxaa weye aniga haddaad maalin su-aali weydiisoon shaafici ahay biri cid kalema weydiin kartid oo maaliki iyo xanafiya haddaad maaliki iyo xanafi maalin weydiisana iyagaad meel ugu xiran tahay macnaheedu khatmi ama shaabad baa kugu taalla ninkaad maalinka uhoreysa su-aal weydiiso isaga inaad ag joogto odan khilaafi karin waana dadkii geeda ku xirxira weeye ariga dhaqaaq qaw daciif oon sali raatuna lahayn weeye wallahu aclam wabultizaami madhabin ha yantaqil awlaa watasurin axaqu maa nuqil halkana wuxuu ka hadlay qofkii caamiga ahaa ee halka madhab haystay shaafici buu ahaa xanafi buu ahaa maaliki buu ahaa madhabkaasuu furuucdiisa ku dhaqmi jiray ama dhulkiisa iyo wadankiisa lagaga dhaqmo ama isagu shaksi ahaan hagu dhaqmee madhabkaasuu haystay oo ku dhaqmi jiray ninka caamiga ah haddaba ma isaga wareegi karaa oo madhab kale ma iska qaadi karaa masaa'ilka qaarkood wey isagoo madhabkiisii haysta masaa'ilka qaarkood madaahib kale ma qabsan karaa wadiltizaami madhabin qofkii madhab u saaxiiba inuu laazimo hal madhab haystaay hal yantaqilu ma guuri karaa masaa'ilka qaarkood aw laa yantaqilu mise ma guuri karo wa tafsiirun kala qaaditaanba axaqu maa nuqila waxaa la soo geriyey lasoo guuriyey ka ugu xaqsan ee sawaabka ugu dhowa waxau leeya haddaan idhaahno in madhab la laazimaayey waajib wey wa mujiibun taqliid alarjaxi saan kusoo marnay qofka waajibiyey ka arjaxa in lala taqliidiyo lawaazimo wajab ladayhi baxtun can imaami muntakhab iyo kaynoo iman doona markaad ku darto oo uu leeyahay walmujmacu lyawma calayhi alarbaca waqafu hayri hal jamiicu manca hal madhab hadduu qofkii laazimaya hal yantaqilu ma guuri karaa haa culimada qaar baa tiri waa qowl aw laa mise ma guuri karo walaa tiri laa yajuusu lahu daalika uma banaana oo waa qorada qaar kamida labadaa qowl buu soo guriyey qowlka saddexaadna wuxuu yihi waa in la tafsiiliyo qowlka mamnuucaya aw laa ma guuri karana sinaba waa hazali iyo maazili hazali oo shaaficiya iyo maazili oo maaliki ah ayaa laga soo guuriyey walow hazali akhirkiisii inuu maaliki noqday inoo iman doonto waxayna ku cilayaan raggaa iyo ragga lamidka yihiin qofkii madhab laazimay inuu laazim ku noqotay ka guuritaankiisana inuu laazimkii jabiyey qaar waxay yidhaahdeen yulahu an yantaqil waa ka guuri karaa mutlaqan waayo waxay yidhaahdeen madaahibta dhanba waa dariiq jannada lagu gaaro naadimkuna waa kii horay usoo yiri markuu madaahibta uu soo kala tafsiilinayay in dhammaantood fa kullu madhabin wasiilatan ilaa daari xuruuri walqusuuri jucila wixii haddaba madhab kamida inaad laazimtahay bicaynihi wax laazima ma ah qofkii isagu mar laazimay xilliba xilligiisa kamida waxaan laazim ahaynna macnaheedu maaha inay laazim iyo qasab ku noqonaysa had iyo goor qowl saddexaad buu maalinku sheegay oo yidhi axaqu maa nuqin wax lasoo guliyo ruuxaysan waa tafsiil tafsiilkana waa ku horay isagu usoo sheegayoo in la kala qaadaa wixii inuu ku camal falay masaladan iyo inaanu hore ugu camal falin hadduu masalada madabkiisii uu laazimay intuu taqriidiye ka qaatay oo ku camal falay farujuucu canhu munxadil wey haddii kale waa guuri kara wey inta haddaad ogaato markii intaa caamigii ka sheegay isaguna uu rajaxay tafsiilkaas iyo wuxuu ka hadlay cala alqawli muqalidku madhab intuu ka baxo madhab kale inuu u bixi karo shuruud bay ku xiran waman ajaaza lilkhuruuji qayada biannahu laabudda an yactaqida fadlan lahu waanahu lam yabtadic bikhulfi lijmaaci wailaa yamtanic wcadam taqlidi fima low xakam qaadin bihi binaqdi xukmuhu yu-am wuxuu yihi culimada qaarka tiri madhab intuu caamigii ka guura madhab kale waa aadi karaa muqalidka ahay waxay ku xidheen saddex shardi in lagama maarmaan ay tahay saddexdaa shardi haddaan la helin ma guuri kara buu u sawirayaa itifaaqan fardiga koowaadi waxa uu yahay buu yidhi inuu madhabku u guulayo fadli ku ictiqaadiyo inuu wax dheer yahay waxna kaga fiican yahay waman ajaaza qofkii baneeyee culimmada kamida lilkhuruuji in laga baxo madhab oo madhab kale loo wareega u baneeyey qofkii muqalidka ahay qayada wuxuu ku xiray oo ku soo qabo oo shardi uga dhigay liannahu qofkaa guuraya ee muqalidka ee madhab intuu ka taga madhab kale aadayahay laabudda waxaa laga maarmaana an yactaqida inuu caqiideeyo fadlan waxuu dheer yahay fadlan fadli iyo dheeraad lahu kaa uu u guurayay u sugnaaday waa inuu ictiqaadiyo buu yidhi in madhabkan uu u guurayay ka fadli badan yahay madhabkuu ka soo tegay haddaba taa shardi waxaa laga dhigi karaa cala alqawli inay waajib tahay in afdalka la raaco laakiin haddaan nidhaahno ka afdalkaa in la raacay waajib ma aha sida naadimku uu soo rajaxay shardigaasi daciif buu noqonayaa waayo isagaasuu yihi wajaa-izun taqliidu lijtihaadi wahuwa mafdulun bilaa istibcaadi mar hadday taasi banaanayd shardi in laga dhiga marka madhabkaad ka guurto madhab kale aad aadaysahay dacfi baa galaya calaa kulli xaal waa shardiga koowaad wuxuu yihi shardiga labaadi wa anahu qofkan muntaqilka ee guuraya ee muqalidka ee madhab intuu ka taga madhab kale u wareegayahay walow masaa'ilka qaarkood ba ha noqotee lam yabtadic waa inuusan bidca la iman bikhulfi lijmaaci ijmaaca khilaafkii wax laysku raacay khilaafkii uunan kula imanin wa ilaa haddii uu khilaaf kula imanayo ijmaac khilaafkii haddii la imanayo oo bidaca lagu dhacay kamida yamtanicu waa reebtuumaya ijmaaca waxaa u jeedaa in madaahibka markii uu madhab intuu ka guura masaa'ilka qaarkood isagoo madhabkiisii qayb haysta uu madhab kale u guurayo inaanu samaynin waxaa la yidhahda atalfiiq talfiiq bayna almadaahib waxaa looga jeedaa inaad masaladan ruqso kasoo masaladan ay dhinacyo badan leedahay madaahibtana ay isku khilaafeen dhinacyadaas oo qola ay dhinaca ka ruksayso dhinaca kalena diido qolaa dhinaca labaad ka ruksaysa dhinaca kalena diido qolaa dhinaca saddexaad ka ruksaysa dhinaca kalena diido ood saddexdii rukso isku qaadato marka kan ruksaad ka qaadatay kana ruksaad ka qaadatay kana ruksaad qaadatay tatabucu rukhasta waxa la dhihi jiray wey arrintaasi waxay noqonaysaa waxyaabaha aan la ogolayn buri ijmaacna waa la diiday oo suurada markaa kuu soo baxaysa u dambaysa saddex rukso markaad isdabagelisa mas'aladii cid madhab oo madaahibta kamid oo qatofaa inay suuradaas sax tahay ma jiraan aankisia guurka weliga iyo markhaatida iyo sadaaqa madaahibta waa isku khilaafeen qola waxay yidhahdeen weli la-aan ma asixi ma asixayo guurku wahuwa saxiix qola madaahib kamidana way baneeyeen bilaa weli waxaa sidoo kale laisku khilaafay bilaa shaahidin markhaati la-aan ma asaxaya mise ma asaxayo qolyihii mamnuucay weli la-aanta qaar kamida markhaati la-aan ogolaaday qaar kamidana waa diidan waxaa la isku qabtaa minaa sadaaqi iyo meherkii qolyo qaybihii hore ogolaaday yaa sadaaqa la-aanta meher la-aanta diiday hadduu qofka guursado guur bilaa weli ah isagoo ku salaynaya madaahibtii ruqseeyey bilaa shaahida dhinacaana kaga markhaati la-aana dhinacaana kaga salaynaya madaahibta qaarkood bilaa sadaaq meher la-aana isagoo madhab kale madaahib saddexa dhinaca kaga salaynaya wuxuu sameeyey talfiiq wuxuu isu googooyey madaahib kala duwan mas'aladan laa tan ma raacin walaa madhabkan ma raacin walaa madhabkan ma raacin walaa fatwadan ma qaadan kana inbuu kasoo goostay kana inbuu kasoo goostay kana inbuu kasoo goostay tadabucu rukaskiina suuro waxaa soo baxay guur beli la-aana oo markhaati la-aana oo meher la-aana sawirka noocaas oo kaleetana madhab ogol iyo madaahibta mid qabaayo midna ma jiraan arrinta saas oo kaleeta talfiiqaas oo kaleeta lama ogola waxaa kaloon la ogolayn waxa haddii talfiiqa ugeeyay baan la ogolayn oo la yidhaahdo waa waxa tatabucu rukas la yidhahdo rukaskaan daba wareegaya rukaskaan daba raacaya hadba rukso caalimkiisa ayaan sameeya arrintaas oo ah arrinaha khatar wa qofka inuu tatabucu rukas sameeyo maadaama halkan munaasabadeedu ay tahayna inaan aqwaasha culimada qayb kamida wax kasoo guurinaay ay muhim tahay haddaba aqwaasha waxaa kamid a alimaam sulaymaan itaymi raximah llahu tacaala waa kii uu lahaa low akhadta biruksati kuli caalimin ijtamaca fiika asharu kulluh cid kastoo culimaa ruksada iska qaadanaya haddaad tiraa sharkoo dhan baa kugu isugu imanaya caliy ibn aljacdi oo musnadkiisa ku wariyey ibn cabdilbarna fi jaamic bayaan alcilmi wafadli dahabi fi siyar iyo fi tadkira ibn cabdilbar waa ka yidhi markuu afarkaa soo gooriyey hada ijmaacu laa aclamu fiihi khilaafa wax la isku raacsan yahay khilaaf ka taaganna aan mogeyn waxaa kamid awsaaci marka uu lahaa man akhada binawaadir lculamaa kharaja min alislaam islaamka ka baxaya qofkaasi sida bayaaqa sunankiisa ku wariyey dahabina fi siyar iyo tadkira ku sheegay xaakim bimacrifati culum alxadiis ku wariyey bayaqana dariiqiisa markaa sunanka uu ga wariyey awsaaci inuu yiri yujtanaba min qawli ahli lciraaqi khamsan wa min qawli ahli lxijaazi khamsan shan bay shaad ku yihiin reer xijaaz shanna reer ciraaq baa shaad ku ah intaa bay iska ilaali ibrahim abi cawlata waa ka yiri man xamala shaada alculamaai xamala shuran kasiira ibn rajab alxambali waa sharxi cilmi tirmidi ku sheegay markii uu sharxay hadalka macnihiisu uu yahay ninkii culamada shaadkoodii iyo shuduudaadkooda qaataay raaxa dusha usii fitaayay shar badan buu dusha usii ridan sidoo kale wuxuu ibn rajab halkaa ku sheegay mucaawiyat ibn qura inuu yihi iyaaka washaada min alcilmi iska ilaali shaadka cilmigiisa alqaadi ismaaciil ibn isxaaq almaliki waa kii yiri amiir lmuminiin muctadir ninkii la dhihi jiray markii culimada rukaskooda sida talfiiqa lagu soo ururiyey ee la tusaa layii amiirkii waa wuxuu ka waran qaadi ismaaciilow wuxuu ya amiir almuminiin musanifu hada alkitaabi zindiiqun munaafiq way ninkaasi markaasu muctadir wuxuu yihi axaadiisan ma sugnamiya markaasuu yihi ismaaciil axaadiistu waa sida lagu wariyey laakiin qofkii nadiifka baneeyey mutcada ma banayn mutcada qofkii baneeyeyna maandooriyaha iyo heesaha ma banayn caalim kastaba zal luu leeyahay culamada zallooyinkooda iyo rakaskooda ninka urursadana wuu tegay diintiisa dhan farw ka baxaya muctadid marka kitaabki waa ka duway sida bayaqi sanadkiisa ku wariyay yaxya bni saciid alqataan waa ku yidhi qof hadduu bikulli ruqsa ku camal falo ahlulmadiina fi samaaci heesaha ahlulkuufana nabiidkaiyo maandooriyaha ahlu makana mutcada ka qaatay lakana faasiqa faasiquu noqon lahaa sida uu ibnu taymiya fi lmusawada ku sheegay min riwaayati axmed canhu uu ka warinayo macar ibn rashid waa ku yiri qof hadduu qaata reer madiina hadalkooda sistema ilghina iyo haweenkuu tegitaankooda dagaalin looga tegayo ahlu makaa uu ka qaato murcada iyo sarifka ahlu kuufana maanduriha ka qaato kaana shara cibaad illah haddama yara kugu shar badan buu noqonayaa xafid ibn xajar baa talkhiis alxadir ku yiri cabdirazaq waa musanafkiisa cabdira ku wariyey xafid alajuri taxriim nardi washatranji walmalahi waa ka ku yiri haddii qof daliishada rukaska baasha uu ku ciyaarayahay oo yihahda culimada qaar cilmi lagu tilmaamo la yaqaan baa ogolaaday waxaa laleeyahay hada hadalkaasi waa hadalka uu ku hadlo qof hawadiisa raacay cilmigana ka taga haddii caalim waxoogay ku sidqado ama uu qaldamaay kaasoo kamida dadka la ishaaraayey ma banaana in lagu raaco suqashadiisa iyo qaradkiisaas arrintaas waa nalaga reebay aad baana zallada culimada na loogaga baqay xafid ibn rajab ala kuli xaal jaami culum jaami jaami fi jaamic culum alxikam waa kii min anasxi lilahi waxyaabahaas hawada in laga fogaadiyo tatabaca rukaskaas kaga hadlay ala kuli xaal masaladaasi waa masalo mawaadicdeeda ay culimadu kaga hadlaan ood diili karta xataa almuwaafaqaat lishaatibi waxti fiican juska afraad boqol iyo toddobaatan ilaa boqol toddobaatan iyo saddex arrintaas si fiican hadal aad qiimo badan kaga soo jeediyey haddaba waxaad ka ogaanaysaa inaan rukaska iyo tarfiiqoodii ururinteedu wax sharciga ku banaan aanay ahayn shardi kaloo saddexaad ayaa ku xiran buuri markuu yidhi kadib waa inuu fadli u ictiqaadiyo ijmaaci muslimiintu isku raaceen sidii macabdibar soo guurinayay tarfiiqa noocaasoo kaleeta inaanu banaanayn uusan bidcadaasna ku dhicin shardi saddexaadna waa uu ku xiray marka madhab intii laga guuro madhab kale loo guurayo oo waxa uu yihi wacadami taqliidi fi ma law xakam qaadin bihi binaqdi xukmuhu yuam wacadami taqliidi inaanu ku taqliidinaynin uusan ku raacaynin madhabkaa u guuray fima xukum iyo mas'alo law xakama qaadin qaadi hadduu xukumi lahaa bihi xukunkaasi yuam xukmu xukumka qaadigu soo saaray binaqdi in la buriyo yuamu lagu qasayo wuxuu leeyahay mas'alada uu ku raacayo madhabka kale ee madhabka intuu ka guuray madhab kale u aadayaayo waxaa shardi ah inaanay ahayn mas'alo khilaafsan nas ama ijmaac ama qaacida ama qiyaas jari ah afartii ansaxyaabahaynu soo maray ahaa ninka haddii uu mujtahidka iyo xukumo in xukumkiisa la naqdinayo oo la burinayo sababtoo ah haddii uu nas khilaafaayey oo la burinaya xukunkiisa haddii uu khilaafo ijmaacna xukunkiisa waa la burinayaa haddii uu khilaafo qaacidana xukunkiisa waa la burinayaa qiyaas jeli ah haddii uu khilaafana xukunkiisa waa la burinayaa intabana waan soo marnay intaa haddaynan ahayn waxaan mashhuurkaen hadduu xukumo madhab multazim mucayan madhab mucayanana uu ahaa in la burinayo iyo masaa'ilkeeda markaynu soo marayni waa kii naadimku lahaa waalxukmu min mujtahidin kayfa waqa duna shuruudi naqduhu qad imtanac ila ida nasa aw ilijmaaca qaacidatan khaalafa fima qad raw fima qad ra'w aw ijtihaadahu aw ilqaysa aljari cala alasaxi aw bigayri lmuctari haddaba ijtihaadkiisii halkii caalamtiriin marad guurayo afarta lagu soo ururiyay idaa qaadaa xaakimun yawman biarbaca maalin walba kamid afar mid kamid hadduu xukumo falxukmu muntaqidun min bacdi ibraami marka la go-aamiye kadib waa la burinaya loo noqonaya khilaafu nasin waijmaacin wa qaacidatin kalaa qiyaasi jali qiyaasin jaliyin duuna ihaami saddexdaa sharti haddii la helo ayuu madhab kale u guuri karaa caamigii ninkii culimada caase intuu madhab ka taga madhab kale mu guuri karaa hadduu iyada usoo laabtayo uu yidhi ama tamadhu bigayri lawali fasuncu gayri waaxidin mubajanin ka xujati lislaami wadaxaawi wabni daqiiqi alciidi di lfataawi in yantaqil ligaradin saxiixin ka kownihi sahlan aw itarjiixi waduma man nawadina bilqaysi calaa muhaajirin liummi qaysi waxa uu yidhi arrintaasi waa arrin rag culamada tiro badan ay sameeyeen aanan dhib lahayn haddii ujeeddo wanaagsan laga leeyahay hase ahaatee sharciga meel xun kaga taalla oo aada u fool xun haddii adduunye iyo waxyaabo kaloon xaqii gaaritaankiisa iyo xaqii fahamkiisa aan la xiriirin ay ku salaysan tahay ama tamadhub in madhab laga dhigto bigayri alawali kii hore midaan ahayn madhabkii hore qofku uu haysan jiray uu raacsanaa uu ku dhaqmi jiray midaan ahayn in madhab laga dhigtaay fa samcu gayri waaxidin hal qof wax ka badan waxay sameeyaan waye mubajarin ay mucadamin la weyneeyo oo muslimiinta iyo ahlucilmiga agtooda darajo iyo qiimeyn iyo xormeyn iyo sharaf kale wuxuu leeyahay arrintaasi in madhabkii hore inta laga guuro madhab kale loo guuro madhabku haysan jira intuu ka tago madhab kale u wareego waxaa sameeya hal qof ka badan rag tiro badan baa sameeye weeye macnaheeda sida uu saddex nin tusaale uga soo qaadi doono raggaasoo weliba ah rag mubajarin looda weyneeyo oo cilmi loo ictiraafsan yahay dadaal loo ictiraafsan yahay diin loo ictiraafsan yahay meeqaan iyo darajo dadka muslimiinta agtooda kale raggii haddaba tusaale u bixiyo wuxuu ihi ka xujati lislaami wadaxaawi wabni daqiiq alciidi bilfataawi saddex nin buu soo guriyey ka xujati lislaam ninka xujat lislaam la yiraahdo weeye waa alimaam abu xamid alghazali ninka axyaa culum ddiin iskale almustasfa fi usuuli lfiqhi iskale almanhuul fi usuuli lfiqhi laftiisa iskale fadaixu lbatiniya kitaabka la yihahda iskale waa nin kutub tira badan leh waxa uu leeyahy ninkaasi madhab horew lahaa oo markii sii hore shaafici buu ahaan jiray a'imada shaaficiyaduna kamid ahaa kutubtiisa qoranna xilligaa uu shaaficiyada buu qoray laakiin akhirkii cumrigiisa akhirkii noloshiisa markii uu eeg eegay waxa uu is yiri alleeyaha waxaa kaaga fiican adiga oo madhabka imaamu malik u wareega oo imaamu malik madhabkiisa ayuu u wareegay haddaba isaguna waa nin meeqaan iyo darajo culimada agtooda kale in aimada kamida weeye waa nin mubajarin la weyneeyo oo la qadariyo kaasi waa ninka koowaad wataxaawi alimaam abu jacfar ataxaawi weeye ninka isaguna kutubta tiradal badan leh sharxu macaani laathaar leh mushkil aathaar iska leh albinaaya kitaab la yidhahda iskale kutubta badan iskale shaafici buu ahaan jiray shaaficiyadii waa ka wareegay oo markii dambe a'imada looga dambeeyo riwaayada iyo daliilka iyo tawjiihinta madhabu imaami abi xaniifa ayuu noqday waxaana la yidhi waxay ku ku timid tala uu siiyey musari oo isaga abti u ahaa qaarkood say yidhaahdeen oo yidhi miyahow usuusha nusuusta iyo madhabkan shaaficiyada waa kugu adag yahaye adigana nin ijtihaadka ra'yiga iyo aditaanka dhinacaas ku fiican baa tahay abu xaniifa madabkiisa sangalkaasaa kuu sahlan iyaa waxaa uu dhihi jiray baa layihi hadduu markuu imaamka noqday haddii haddii arki lahaa sida waagi ma yidhaahdeen marka calaa kulli xaal ninkaasi waxaa waxaa abu jacfar la yidhahda markii sii hore wuxuu kusoo barbaaray guri shaaficiya shaafici buu ahaan jiray laakiin waxa uu u wareegay madhabu abi xaniifa wuxuuna kamid yahay waana imaam mubajel oo aimada la weyneeye kamida waana ninka istara alcaqiida taxaawiya haddaba taxaawi waa ka darajo wan yahay xagga cilmiga iyo xagga qadarinta iyo xagga qiimeynta ninka hore xujat lislaam abu xamid alghazali la yidhaahdo wabni daqiiq alcid tusaalaha saddexaadi ibnu daqiiq alcid ninka la yidhaahdo weye waa ninka iskaleh kutub aada u tiro badan oo aada u qiimo badan alilmaam ninka iska leh weye ixkaam axkaam sharci cumdat laxkaam ninka iska leh weye ninka waxa weye sharxay kitaabka la yihahdo arbaciin anawawiya waa u sharxay kutub tiro badan buu leeyahay alxaafid ibnu daqiiq alcid raxmat ullahi caleyh ninkaasi wuxuu ahaa marka hore aimada madhabka maalikiga ilaa darajada ijtihaadaadka madhabka uu gaaray oo dadka madhabka fatwooda uu kamid ahaa kadib waxa uu u wareegay madhabka imaamu shaafici raximah llahu tacaala isna si fiican buu uga caada dhigtay oo si fiican buu u bartay markaasuu wuxuu ku fatwan jiray isna calaa binaan calaa madhabi limaam shaafici buu fatwada fataawada ku bixin jiray madhabkii si fiican inta u dabtiyo uhubsaday markaasu waxay yidhaahdeen uu ku daray ninka naadimkii dhil fatawi fataawinka u saaxiibka ahaa ee labada madhabba kii hore uu ka tegay iyo kan dambe uu aaday labadaba ka fatwoon jiray oo heerkaa labadaba ka gaaray isna aimada mucadamiinta ee mubajelka ee aadka loo weyneeyey inuu kamid yahay wey ama ha noqoto dhinaca xadiidka ama ha noqoto dhinaca fiqiga ama ha noqoto waxyaabaha usuulka iyo qawaacidda fiqiga ha noqoto ama waxyaabaha xadiidka xaala raace cilalka iyo wax lamidka ilaa culamada qaarkood u bixiyeen casrigiisii tabiibulxadiid axaadiista iyo cilalkooda iyo cila bixintooda iyo ciladaha qaroon soo saaritaankooda hadallo aada u qiimo badan buu leeyahay si kastaba ha noqotee mubajelin nin mucadam ah oo la weyneeyo wey tirakoob ma laha lamana soo koobi karo ee waxaad qaadataa saddexdaa tusaale in kaloo tiro badanna waa jiraan hase ahaatee raggaa waa sameeyeen asalkuna waxaa weeye in lagu xambaaro madhabkay ka guureen madhab kale ay aadeen calaa xusni danni malo wanaagsan oo loo malaynayo shuhrada khayrka iyo wanaagga ay ku shuhroodeen ee caanka ku yihiin waxa ay keenaysaa in falkoodii ay sameeyeen loo sawiro inuu yahay si wanaagsan lagana filayo wax jabinayo burinayana aan la arag haddayna keliga ku gaar ahayn xukumkana qaacido guud oo la dejinayo uu yahay waxa uu yidhi waxaa baarintaasi la ogol yahay markay qofka diin ka tahay markuu dhinacan inuu ka khayroon yahay arko marka ujeedada uu uga guuro xaggan ee madhabkan uga tegay kan u kacay ay tahay arrin ujeedo wanaagsan laga leh in yantaqil hadduu u guuro saweeye liradin ujeedo iyo dhan saxiixin wanaagsan tusaale ahaan ka kownihi inuu yahay madhabkaasi sahlan mid uga fudud madhabka kale aw tarjiixi inuu kala xoog badan yahay oo kala fadhi badan yahay nusuusta iyo kitaabka iyo sunnada uga dhow yahay wuxuu yihi haddii uu harad iyo ujeedo wanaagsan oo saxiixa uga guuro oo hadafku madhab uga tegay madhab kale u qaadayo hadaf wanaagsan yahay waa samayn karaa wey laba tusaaluu soo qaatay oo ahdaafta iyo ujeedooyinka wanaagsan kamid ah midda koowaadi waxa uu yihi kakawnihii sahlan inuu yahay mid u fudud saan kusoo tilmaanay qisadii imaamu taxaawi raximah llahu tacaala uu uga guurayay shaaficiyada ee xanafiye ku aaday oo qofkani ay usuusha madhabkan iyo qawaacidda madhabkani inuu fahmo oo wax ku kala garto oo barto ay ku adkaatay laakiin qawaacid iyo usuusha qaabka madhabkale u dhisan yahay ay uga fududaato saas darteed kana kaaga fudud dariiqan diinta inaad ka barato uu uga wareegaayey waa ujeedo wanaagsan aw tarjiixi inuu kanay kala fiicnaado madhabkani madhabkan oo marka uu nusuusta iyo eeda masaa'ilka la isku hayo uu yidhahdo alleerahe madhabkan a madhabkan alleerahe uga dhow xaqa kana nusuusta uga dhow kana badana masalo kastaana ahee tixgelinta nusuusta iyo aayaadka iyo axaadiista kaga socon dhow labada iyo ujeedooyinka lamidka ee saxiixa ee wanaagsan haddii loo guurayaay dhib mala haddii laakiin qofku uu adduunye uga guurayo oo ama maamulka xilligaa jira ee madhabkaa kala haysta haddii uu madhabkaa kale u wareega qaadi baa laga dhigi haddii madhabkaa kale u wareega mufti baa laga dhigi haddii madhabkaa kale u wareega macalinimo iyo wax lamiduu heli haddii madhabkaa kale u wareega meelo kharash iyo biil buu heli ama hay-adi iyo muasasaad dhaqaalo bixinaya madhabkaa fidinaya haddii madhabka u wareega haddaba oo shaaficiye intuu ka tago xanafiye noqdo ama xanafiye intuu ka tago shaaficiye noqdo ama labadaba intuu ka tago xanaabilo noqdo ama intuu ka taga maalikiye noqdo ujeedadu u noqonaya hadday tahay ama magacaad ku heshid ama maal iyo dhaqaalaha kaa soo galaan ama mansab iyo darajo aad ku yeelatid ujeedadii noocaas hadday tahay wadumacay nanawa oo dhaleece nanawaa qofkii u niyooda adbinaa adduunye ugu niyooda tan liidatay adduunyada qofkaasi dhaleece oo ku ceebee oo arrintaa uu sameeyey arrin foolxun ay tahay arrin aan sharcigu ogolayn inay tahay sidaas cadee oo sheeg oo ku adag daliilkeediiu haddaba keenay qofka saas oo kaleeta wixii khayrka iyo wanaagga loo niyoon jir niyooday iyo hadaf wanaagsan iyo niyo wanaagsan haddii laga leeyahay inay bannaan tahay haddii kale hadaf xun laga leeyahay iyo arrin adduunya laga leeyahayna ay niyadaasi saameyn leedahay iyo waxa uu ka xasuusiya xadiidkii inamada acmaalu binniyaat wuxuu yidhi bilqaysi adoo ka qiyaasanaya calaa muhaajirin ninkii u hijrooday ee u dhoofay liummi qaysin gabadhii ummi qays la dhihi jirtay la dhihi jiray qisadaas oo mashhuur ah xafid ibn xajarna fatx ilbaari uu ku yahay sanadkeedu saxiix weeye oo hayru waaxid tabarani iyo hayrkii ay wariyeen arrinkaasi waa qisadii xadiidkana waxayse markuu lahaa inama alacmaalu binniyaat wa inama likulli mri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila allahi warasuulih hijraته ilى اllahi وrasuulih وman kanat hijrath لdunya yuصiibha aw اmraأaة yankixha riwaadka qaarkood yataزawajha fahijrath ilى ma haajara ilayh umu qays mhaajirkeedana halkaa waye وman kanat hijrath لdunya yuصiibha aw اmraأaة yataزawajha ama yankixha haddaba xadiidkaasa naagtii la guursanayay guur ninka u dhoofay iyo qofka adduunyo raadinteed u dhoofay fahijratu ilaa maa haajara ilayh niyadiisina ay tahay waxaanan ku soo maray naadimka raximahullahu tacaala laftiisu inuu noo tilmaamay shan qaacida oo lagu dhisay fiqiga sharciga inuu jiro markuu lahaa qad usisa alfiqhu calaa rafci darar wa ana maa yashuqu yajlubu lwatar wanafyi rafci lqaطci bishaki wa an yuxakama alcurfu wazaada manfatin kawna alumuuri tabaca lmaqaasidi maca takalufin bibacdi waaridi kwn alumuuri tabaca almaqaasidi inama alacmaalu binniyaat alumuuru bimaqaasidi ha yidhahdeen haddaba qofkaasi waa qof adduunye arrinteeda niyooday diintiina ula qastay wax xutaanka iyo burburka adduunyada ah waana tan hore usoo marnay qofka mujtahidkaa in loo haboon tahay yundawi lilmufti iraaxuhu nadar ila lxutaami jaacila rida lwata mutasifan bixiliyat lwiqaari muxaashiyan majaalis alashraari waa nin xaddi gudbay oo dhaleecee sababtoo ah wixii diin iyo wanaag looga jeeday iyuu adeegsaday inuu amwaasha ku cuno mansab iyo darajo ku raatalo waxaa kaloo arrintaa dhaleecaynta tusaa tusaaleynaya xadiidkii nabiga alay sala slam uu ku tilmaamay ninkii doono cilmiga u barta inuu dad ugu faano oo waxyaabo kale ujeedo adduuna ku gaaraayay qofkaasi qof alla u carooloo ka fogaaday inuu yahay haddaba halkaa wuxuu soo tilmaamay laba arrimood inuu niyo wanaagsan iyo hadaf wanaagsan oo sharcigu qiimeeyey ujeedadii u guuray ay tahay taasi dhib ma laha inay ujeedadiisi ujeedo adduunye iyo wax kale aad ku raadisay ay tahay ee xaqu gargaarkii iyo diinta rabbigaa sidan ku fiican tahay ama adigaa sidan barashada diinta kuugu sahlan aynan ahayn iyo wax lamida oo ujeedada xun ah iyadana waa la dhaleeceeyey adna wuxuu ku amray markaa aragtaba qofka inaad dhaleecayso haddii uusan labadaa midna u jeedin su-aal timid wey haddaad ujeedo wanaagsanna isagu markaa u magacaaban ama la taaban kara ayan jirin ujeedo xun oo markaa uu gaarayo ama isaga dabada ka wadaana ayan jirin muxuu samaynayaa qofkii arrinkaasi asalkii ibaaxada wey haddaba qofkii caamiga ahaana ka waran hadduunan ujeedo xun iyo ujeedo fiican midna ka lahayne iska jeclaystagan qolaan inuu iska raaco wain can ilqasbayni qad tajarada man cama faltawix lahu ma qasada wain can ilqasbayni wain qad tajarada hadduu ka dharbeero can ilqasbayni labadii ujeedo tii xumayd iyo tii wanaagsanayd man cama qofkii caamada ahaaye faltawix lahu waa inaad u banaysaa oo u banee maa qasada waxa u jeeda marka kale waa isaga wareegi karaa isagoo baabidkii uu soo rajaxay naadimku la eegayo xukunka guud ahaan haddana ujeedadiisu diin ka ahayd ujeedadiisuna adduunye aanay ka ahayd ee uu iska jeclaystiri madabkan intuu isaga taga madabkaa kaleu iska aado waa inaad u banaysa oo tiraahdo arrinkaasi waa banaan tahay madabkaa cusub inuu aado oo uu tago hadalka waxaa laga fahmayaa waxay yidhahdeen qaarkood man cama qofkii caamadaha markuu yiri inaan ninkii faqiiha ee madhabka yaqiinay ay arrinta aynan habboonayn ama aanan banaanayn sababtoo madhabkii horeu bartay yidhaahdeen xilli dheer buu ubaahan yahay madhabka cusub inuu barto sidaasaa laga soo guuriyey imaamu siyuuti raxmatullaahi caleyh inuu yiri qaarkoodna waxay yidhahdeen wax dhiba ma laha taxsiilka dambe uu sameynaya madhabka uu baranayahay wakti dheer kaga lumi maayo qawaacidda madaahibtu aada uma kala foga intaba kitaabka iyo sunnada si jumlo iyo guud ahaaneed uu noqotaa uma iltizaamu madhabin qad dukira sixatu fardihi calaa man qasura walmujmacu lyawma calayhi alarbaca waqafu hayriha aljamiicu manaca kadib labadan beyt wuxuu kaga hadlay qofku madhab keliya inuu qabsado oo hal madhab ku dhaganaadaye ma waajibbaa haddii ulan isagu qof awoodi karo wax kala sooci kara aanu ahayn mise hadba madhabkii uu rabo isaga aadi karaa mas'alada runtii hor uga soo hadlay oo waa kii soo kala qaaday ee yii qolada banaan tahay ay mutlaqan yidhaahdeen un kolba ku doono aado qolana madhab baa ku laazimayay yidhaahdeen wa tafsiilun axaqu maa nuqil in la kala qaado wixii ku camal falayo wixii kale yaa uxaqsan haddaba qowl waxaa jira culimada ah oo hal madhab inuu laazimay waa lagama huraan qowlkaasuu rabaa intuu soo laba goor ceriye mar labaad inuu mas'alo kale kusii dhiso uma iltizaamu madhabin kadib in la laazimo hal madhab qad dukira waxaa la sheegay culamada qaarkood sheegeen sixatu fardihi inay waajib tahay inay sugan tahay calaa man qasura qofkii ka gaabta ijtihaadka mutlaqa aan gaarin oo isagu aan isku fillayn inuu kitaabka iyo sunnada kaa soo baxo wixii axkaamta sharciga ahaa oo wuxuu leeyahy madhab mucayana gaara qofku inuu yeesho haddii aanu isagu ijtihaadka gaarin inay farad iyo waajib tahay ayaa culimada qaarkood sheegeen culimada qaarkoodna yidhaahdeen haddii laakiin aan haladiisi hore u noqono in ayaan waajib ahayn yaa raajix ah oo qofku hadda madhabkii uu rabo uu qaadan karo arrinkaasi kolba waa masalo dheer oo doodeeda leh waxaad uga ka heli kartaa bidcatu tacasub ilmadhabi kitaabka la yihahda risaaladan uu qaybo kamida ururiyey maxamed ciid cabaasi iyo risaalada la yihahda hal ilmuslimu mulzamun biitibaaci madhabin mucayan qofka muslimkii madhab gaara inuu raaco mawaajib ay ku tahay maxaase daliila oo murtideeda tahay inaanay daliil lahayn qofkii caamo ahayn kala garanayna hadda madhabkiisu madhabu man yuftiihi inuu yahay ciddi ufatwoota oo cid gaara isaga u caleema saaran oo ku xiran ku xiran jawnaasdiin ugu xiraya haddiise qowlka aan qaadano madaahibta la raaci karaay waa imisa xilligan aan joogno walmujmacu alyawma calayhi alarbaca walmujmacu alyawma maanta midkan la isku raacsan yahay calayhi isaga alarbaca afarta madhabood weeye waqafu hayriha waxaan iyaga ahayn in la raacana aljamiicu culamada dhammaan baa manacahu diiday wuxuu ka hadlay halkan laba mas'ala oo wuxuu yidhi waxyaabaha in la taqliidin karo madaahibta in la raaci karo la isku raacsan yahay maanta waa afarta madhabood oo xanafiyada ah maalikiyada shaaficiyada iyo xanaabilada oo wuxuu leeyahay madaahibtii kore kale dadkii raacsanaa ee furuucdooda sheegayey ee dhacdooyinka cusub ee yimid iyadii la doonanayo ku takhriijinaya kusoo saarayay ka saddex saarayay way way dabagoceen way dhammaadeen iyo arrin sidaas oo kaleeta saas darteed waxa maanta la isku raacsan yahay ee si fiican fara loogu hayo afarta a'imada ah madaahibtooda iyo afarta madhabood la yidhaahdo wey haddaba ma oday iyaga yihiin maanta waxa gacanta lagu hayo waqafu hayriha iyaga waxaan ahayn in la raacana aljamiicu culimada dhammaantood baa manacahu diiday wuxuu yihi waxaa la isku raacsan yahay inay afarta madhabood waxaan ahayn in la raacaayo ay arrin iska adag tahay oon la ogolayn haddaba halkaa wuxuu kusoo ururinaya madaahib baad u kala guuri kartaa macnaheedu inay tahay maanta in afarta madhabood dhexdooda aad ku wareegto oo daa'iradii iyo wareegu xiran yahay qof kaloo soo gala iyo madhab kaleoo soo galana aan boos uga banaanayn hase ahaatee markuu saxaabada kasoo hadlaya madaahibtooda iyo ijtihaadkooda waa kii soo yiri wayaqtadii man cama bilmujtahidi minhum ladaa taxaquqi lmuctamid muctamadi qofka caamadiihi mujtahidka saxaabada waa ku dayan karaa haddii ay sugnaato warka ay ka sugnaada saxaabiga haddaba warkii haddii uu ka sugnaada saxaabiga hadalka wuxuu keenayaa inaan afartan lagu xirxirnayn xero gaarana loogu jirin sidoo kale madaahibta laleeyahay waa ceeb go-een oo waa dhamaadeen sida daahiriyada madhabkooda oo kaleeto arrin saxiixa maaha kutubtoodana waa taallaa masaawirkooda say u tafsiiriyeena u faahfaahiyeenna waa taallaa akbar daliilla waxaa almuxalla libni xasmin raximah llahu tacaala oo kitaab aada cilmi u badan ka buuxaa calaa kulli xaal mas'aladani waa mas'alo baqow daciifa weye aqaawiil tira badan baa culimada laga soo guuriyaa afartan madabood lagama bixi karana ijmaacna maaha mana noqon karta ijmaac xuji iyo daliilna ma laha xataa yaji alfatimi lmujadidu dira lhudaa lianahu mujtahidu waxau yihi afartaa un baa la raacaya wax kale looma gudbi karo xataa yajia ilaa uu ka yimaado alfatimiyu ninkii fatima binti rasuulillahi sala allahu alayhi wasalama waradia canha ku atirsanayay uu ka yimaado almujadidu cusboonaysiinaya diin alhudaa diinta hanuunka liannahu isaga maxaa yeelay mujtahidun wey afartan waxaa lagu koobnaanayaa oo lagu ekaanayaa buu yidhi ilaa uu ka yimaado mahdiga la sugayo mahdigaas oo ah dhuriyada iyo dadka ku ay faadima radiallahu canha ay dhashay ku a ku abtirsanaya sida axaadiisteeda baabkeeda mutawaatirka ah lagu lagu sheegay haddaba mahdiga markuu yimaado wuxuu yihi waa nin caalimah waa nin diinta cusboonaysiinaya waa nin darajatul ijtihaad gaaray xilligeedaasi maadaama ay ijtihaad iyo mujtahidiin nooli joogaan kuwa koobnaantii saddexdaaba afarta madaxweed baa lagu koobnaanayaaba ahaayey waa soo dhammaanaysaa afarta madaxweed waxaan la dhaafi karin ilaa uu ka yimaado arrinkaasina macnihiisa waxaa weeye waxaa burinaya oo hadalka macnihiisa uu sheegay ka hor imanaya hadalkiisa uu soo yiri walardula can qaa'imin mujtahidin takhlu ilaa tasalzuli lqawaacidi arrada mujtahid laga waayi maayo haddii la go-aamiyo inaan laga waayeynin waxa keliya la yidhahdo halta afarta waa laga bixi karaa markii mujtahidku yimaado waaba joogaan soo adiga yiri ma soo iyaga yiri mujtahid dhulka laga waayi maayo qofkaan mujtahidki isaga la jooginayn heli karin halla ha ahaadee qofkii mujtahid heli kara ee me goobta uu joogo mujtahidiin joogaani maxaa diidaya inuu raaco hadda cilada mahdiga loo raacayo madaahibta lagu kooban yahay looga bixi karaa mujtahid baa yimid ay tahay arrinkaasi waa arrin aad si fiican u dhugato u baahan intaasuu maalinku wuxuu kusoo gabagabeeyey kitaabkii alfiyatu maraaqi sacuud ahaa abyaabta inta soo hartay ee sagaalkii waa abyaabtii gunaanadka iyo gabagabayntii kitaabka way oo uu yihi maalinku raximahu llahu tacaala an xaytuma jamacahu ijtihaadi wadarbi alawaari maca alanjaadi mima afaadanihi darsu lbarara miman dalat calayhi kutub lmacra kasharxi litanqiixi wtanqiixi waljamci walaayaati wtalwiixi mubaalica libni xaluuli laamica maca xawaashin tucjib lmuطaalica falxamdu lilahi alcaliyi lmujzili almaanixi lfadli lana lmukamili linicami canha yakilu lcaddu law kana ma fi lardi lii yamuddu uma salaatu llahi wasalaamu cala aladi injala bihi alظalaamu muxamed aladi sama fawqa sama وأهله من بعد من أرض سما أسأله الحسنى وزيدا والرضا واللطف بي في كل أمر قد قضى waxau yidhi anaytu waxaan soo gabagabeeyey on soo dhameeyey ma jamachu wixii uu ururiyey ee isu keenay ijtihaadii dadaalkaygu waxay dadaaliya karaan aan awooday wixii aan soo ururiyay maadada usuulka ah halkaas ayaan kusoo gabagabeeyey waana dhameeyo waa ka baxay haddaba dagaalkaygii iyo darbul akhwaari meelaha godan garitaankooda wax kala soo baxooda macal anjaadi lagu daray meelaha sarsaran wax kala soo degooda dadaalkaygii dadaalkaygaas iyo weliba meelaha godan ee daqiiqa ee qarsoon wax kasoo saaritaankooda iyo meelaha sare ee ka fog wax kasoo dejintooda wixii aan dadaal ku bixiyey iyo god kala soo bax meel sare kala soo deg ahaa halkaasaan ku dhameeyey kuwaas dadaalkaas iyo god kala soo baxa iyo meel sare kala soo degaasoo mima afaadaniihi waxa uu ii faa'iideeyey ah darsulbarara qofkii baariyada ahaa rabbigood cabsidiisa lagu ogaa fadligiiyo qiimaha badnaa duruustoodii iyo casharadoodii tacliimtoodii waxbaritaankoodii miman tawad kamida waxay korokoonsatay caleyhi isaga kutubulmahara dadkii cilmiga ku xeel dheeraa kutubtooda haddaba raggii maharada ay culumta aada ugu xeel dheeraa daraan cilmiga usuulka iyo waxyaabaha la xidhiida kutubtoodu wixii ay koobtay iyo iyada wixii duruus iyo cashiro iyo tacliimhan ka qaatay waxay kan ii faa'iideeyey ama kutubtooda ku ku jiray oo ku daboolaay halkaas ayaan ku dhameeyey kutubtii uu tusaalayo ka bixiyey ka sharxi litanqiixi watanqiixi sida sharaxa kitaabu tanqiix la yidhaahdo iyo isaga tanqiix ee matniga laftiisa labadaba waxaa iskale shihaabudiin alqaraafi raximah llahu tacaala oo tanqiixa iyo sharaxiisaga isagaa iskale waljamci walaayaati watalwiixi halkana saddex kitaabu ku sheegay aljamci waa kitaabku asalka nadminayay waa jamcu aljawaamic ibnu sufi uu leeyahay iyo walaayaati alaayaat lbayinaat xaashiyadiiyo sharaxuu saaray ahla ibni qasim alcabaadi watalwiixi kitaabka atalwiix la yidhaahdo waa sacdidiin taftazani uu leeyahay wuxuuna shawaray madhabka xanafiyada kitaabka tanqiix la yidhahdo isna sadri shariica alxanafi uu leeyahay sharxayay mutaabican anigoo taalacday oo aqriyoo ka faa'iideeyey libni xaluulin ninka la yidhahdo ibni xaluulna allaamica kitaabka allaamic la yidhaahdo kitaabkiisa waa adyaa laamic sharxu jamci ljawaamic kitaabkaasuu sharxay isaguna maca xawaashin iyadoo intaa lagu daray xaashiyado kutubtaas saaran tucjibu aada uga yaabinaysa u farax gelinaysa almutaalica qofka taaracda sida xaashiyadii ibn abi shariif oo kaleeto sida xaashiyadii zakariya alansaari oo kaleeto naasirudiin allaqani oo kaleeto shihaabudiin camira oo kaleeto intaasoo dhani darsiyahay kamidii kutubtaas waa tusaale kamida kuma soo wada koobna halkan kutubtii oo kaafka kaafu tamsiil ka sharxi litanqiixi weeye intaasaa kamid ah haddaba saa darteed faalxamdu lilah alla mahadbiso isagaa iskale alcaliyi sareeya almujzili weyneeye fadligiisa iyo siintiisa almaanixi siiyey alfadli fadligii almaanixi alfadli dheeraadka iyo cilmiga iyo deeqdiisana siiyey lanaa annaga almukamili kitaabkana noo dhamaystiray iyo nicamkiisa linicami nicmooyin buu na siiyey oo noo dhamaystiray yakilu canha uu ka daalaya alcaddu tiritaanka tirinta oon laad koobi karin low kaana haddii u ahaan lahaa maa fi lardi waxa dhulka yaallo oo dhani yamuddu lii mid ii siyaadinaya haddii dhulka waxa yaallo o dhan qalimaan iyo qad laga dhigo nicam aan la koobi karin sida rabbi yidhi wain tacuduu nicmat allahi laa tuxsuuha nicamkaas oo tira badan buu ku mahadsan yahay oo noo kamid yeelay oo uuna siiyey oo fadligiisas kamid oo abaalan ku yeelanay aanu jirin uma salaatullahi alla naxariistiisa iyo ammaantiisa iyo wasalaamu nabadgeliyo cala aladii kii korkiisa allaha yeelo in jaraa bihi uu ku faydnay avalaamu mugdiga shirkiga mugdiga jahliga iyo mugdiga baatilka oo nabi nabi maxamed caleyhi salaatu wassalaam markaasuu sii cadeeyo bayaan ku sameeyey muxamadin ahaa alladii muxamedkaasoo samaa kor maray fawqa asamaa samada dusheeda maray alisraa walmicraaj daa fadli iyo darajana samada dusheeda ah ka sarreeya oo ahlihii reerkiisa korkoodana ha ahaato min bacdi ma alarda samaa intii uu arlada ka kor noqday as'aluhu allah waxaan weydiisanayaa alxusnaa janna ayaan weydiisanayaa iyo wazaydan dheeraad baan weydiisanayaa sida kitaabkiisa ku yidhi liladiina axsanu lxusna waziyaada dheeraad bay leeyihin rabbi aragtidiisaa subxaana wa tacaala warriba inuu uga raali noqdaan weydiisanayaa oo jannada rabbi uu sheegay inuu kaba khayr badan yahay jannada waridwaanu min allahi akbar walutfa bi rabbi inuu ii turo ii naxariisto fii kulli amrin arrin kastoo qad qadaa oo xukumay wax kasta oo qadihiisa igu xukumay ii qadarayna inuu rabbi igu turo ii fududeeyo ii sahla ayaan weydiisanayaa arrinkaasaasi waa arrin ay wanaagsan tahay qofku mar walbaba inuu weydiisto annana sidoo kaleeto waxaan leenahay intaa waa soo gabagabaynay wixii dadaal iyo tabar ahaa camal aadami iyo daafigii baa ku jira qalad iyo isdabamaris baa ku jira waxaan ka codsanayaa dadka ahlulcilmigiihi markay arkaan inay qaladkii kashay qalada ka saxaan dadka u baahan oo dhan ay u sheegaan waa jeclaan lahaa haddii la isoo wargeliyo sida dadka loogu sheegayo laakiin shardi maaha in laygu soo celiyo cajalkii hadduu fido qaladna ku jira in la saxayo waa lama huraan qaladkii saxitaankiisana la fidiyo oo la baahiyaa annana waxba waxaan weydiisanaynaa subxaanahu watacaala annagu nicamkiisa saa ugu mahadinayna nabigiisa ku sallinayna caleyhi salaatu wasalaam iyo aalkiisaba waxaan weydiisanaysaa jannadaas iyo dheeraadka iyo rabbi ridlihiisa inuu noogu turo noogu roonaado wax kasta uu nagu xukumo ilahina waxaan ka baryaa subxaanahu watacaala inuu camalka yaga saalixa nagu anfaco camal saalixana uu nawaafajiyo dunida nolosheeda iyo geeridaba saaqa oo laba iyo tobankii bisha dilxijaama caraf oo maalin axadeed ah kun afar boqol iyo labaatankii hijirada kuna beegan afar iyo labaatankii febraayr ama february laba kun iyo labada markaska alfurqaan eindhoven dalka holanda waa shil oo idin leh subxaanaka allahuma bixamdik ashhadu an laa ilaha illa ant astaqfiruka waatubu ilayk